بسم الله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم حسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين darsigana wuxuu ka bilaabanayaa aayadda soddon iyo kowaad ee ka mida suurat اlaxzaab qaala tacaalaa waman yaqnut minkuna lilaahi warasuulihi watacmal saalixan nu'tiha ajraha maratayni waactadnaa waactadnaa lahaa risqan kariima waxaynu ku soo jirnay fii tafsiiri suurati اlaxzaab waxaa laga soo hadlayay xaasaskii nebiga calayhi salaatu wasalaam markay wuxuuna duunyaah ay nebiga weydiiyeen oo isdhamacsiiyeen ee aayatulkhiyaar la soo dejiyey qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi waman yaqnut gabadhii adeecda minkunna xaalay idinka idinka idinka mid tahay gabadhii adeecdoo daa'imta minkunna xaalay idinka idinka mid tahay lilaahi ilaahay adeecda iyo wa rasuulihi rasuulkiisa oo daacadii iyo camalkii saalixa ahaa iyo adeeciddii ilaahay ee rasuulka daa'imta oo watacmal camal fasha saalixan camalan saalixan camal wanaagsan nu'tihaa sineen waanu siinaynaa ajrahaa ajarkeeda maratayni laba jeer waa loo laalaabayaa wey sida loo tilmaamay in cadaabka oo laba jibaar noqonayo sidaasoo kale baa la tilmaamay in loo laalaabayo in loo laalaabayo ajarkii iyo khayrkii ajarkii baa loo laalaabayaa nu'tihaa ajrahaa maratayn maratan cala aldaacati waاltaqwa wa maratan calaa dalabihinna ridaa'a rasuuli illaahi sala allahu caleyh wasalam mar waxa weeyaan daacada ilaahay iyo taqwada waa ajir marna waa rabitaanka iyo dalabka iyo doorashada ilaahay rasuulkiisa ridihiisa ay macnaha qaateen qanaacada ay qaateen iyo xusnulmucaashara waactadnaa waxaanu diyaarinay lahaa iyada risqan kariimaa risqi weyn ayaanu u diyaarinay ajarkii dheeraadka ah kaas oo aan go-aynin waxaa la caddaynahayaa gabdhahaas xaasaska rasuulka calayhi salaatu wasalaam sida ay uga sarreeyaan dumarka kale yaa nisaaa annabiyi nebiga xaasaskiisii waa xaasaskii nebiga loo loo tiriy dumarkii nebiga xaasaskii nebiga sawjaadkii rasuulkow lastunna idinkuma tihidin ka axadin axad oo min annisaa'i dumarka kaloo kale ah ka axadintaas waxaa la yidhi waxaa looga jeedaa ka axadin ka jamaacatin waaxidatin jamaaco oo kale ma tihidin oo min annisaai jamaaco dumarka kale oo kale ah la mid ma tihidinin idinkaa fadli badan sharaf badan sarreeya waxaad tihiin sawjaadkii khaatamurusul rususha ilaahay rasuulkii lagu khatimay xaasaskiisii baa tihiin khalqigoo dhan rasuulka u fadli badnaa nebi moxamed calayhi afdalu salaatu watasliim xaasaskiisii baa tihiin mid idinka idinka mid ah la mid ma aha mid dumarada kale ka mid ah waase in ittaqaytunna haddaa ilaahay ka yaabtaan haddaa cabsataan hee intaa shardiyo wey jawaabkii baa la rabaa ficlu shardigii kabacdi in ittaqaytunna haddaa cabsataan oo ilaahay ka yaabtaan oo dhowrsataan lastunna ka axadi min annisaai halkaa waa la dhigay jawaabkaas ama in ittaqaytunna haddaa cabsataan fa antunna idinku biacla almaraatibi maraatibta meesha u sarraysa ayaa taagantihiin oo joogta ama in ittaqaytunna haddaa cabsataan oo ilaahay ka yaabtaan falaa taqdacna ha raaricinina taasna waa la dhiga bilqowli qowlka ha jilcinina oo ha raaricinina oo ragga ha u ha u dabcinina markaa rag la hadlaysaan oo fayadmaca uu idinquu dareeyo oo idin damco alladii midka fii qalbihi qalbigiisa maradun maradkay jiradu ku sugan tahay ragga hadal dabacsan oo jilicsan ha kula hadlinina haddii hadalka loo dabciyo kuwa fujuurka iyo shakiga iyo maradka qaba ay markaas idin damaaciyaan oo damacgalo oo jeclayso waxa weeyaan waa kuwa jecel dumarka inay la sii sheekaysaanoo haddii hadalka loo dabciyo halkaa kasii wadaya fayadmaca aladii fii qalbihi marad waqulna waxaad dhahdaan qowlan qowl qowlkaasoo macruufa wanaagsan markaa hadlaysaan hadal wanaagsan oo cafiifnimo tusinaya oo aan dabac lahayn oo soo jiidasho aan lahayn oo hadal jejabin lahayn kaa kula hadla rag ibnu kaiirku wuxuu leeyahay waxaa ragga ajaanibtaa gabadho ay kula hadlaysaa hadal aan dabacsanayn sida ay hadalka ay ninkeedoo kale kula hadasho kula ay hadli mayso hadal adag bay kula hadlaysaa oo aan markaa kuwa qalbiga ka jiran saysan u soo raacin oo hadalkii dhuudhuubi mayso hadal waaweyn oo xooggan oo adag bay kula hadlaysaa ee hadal aan ahayn maaragtay hadallada kale oo qalbiga kuwa inta taabta markaa soo jiidanaya aan ahayn ayay kula hadlaysaa marka qadarkiina iyo sharafta aad leedihiin xaasaskii rasuulka haddii aad tihiin la mid maaha dumarada kale ee saalixaadka ee wanwanaagsan idinkaa sarreeye wey waqulna qowlan macruufa waqarna sugnaada waqirna iyo waqarna labadaba waa la akhriya sugnaada fii buyuutikunna guryihiinna dhexdooda laasima dan la-aan ha bixinina sida dumarka iska qaafilaadkaa u baxaanoo sameeyaan haamayha samaynina walaa tabarajna ha banbixina tabaruja aljaahiliyati aluulaa jaahiliyadii hore bambaxoodii oo kale ha socodka ha jejebinina jaahiliyadii hore socodjejebintoodii oo kale bambaxoodii oo kale lebiskoodii oo kale intaba way shamlinaysaa taa iska ilaaliya quruxdiinna ha muujinina sidii dumarkii jaahiliyadii hore jaahiliyadaa hore waa waagee ahayd intaasoo qowl baa ku jira waagaasay ahayd maya waagaa kale ahayd muhimaddu waxa weeyaan waagay doontaba ha noqotee jaahiliyadaa hore diinla-aantaha sidoodii oo kale dumarkoodu samayn jireen ha samaynina oo dumarku inta baxaanoo suuqa aadaan bay quruxdooda muujin jireen waxay jirka bannayn jireen meelo mamnuuca in la banneeyo waxay socon jireen socod isjejabin leh ayay samayn jireen oo dumarka markay suuqa usoo baxayaan qaabqaab aan fiicnayn u soconaya ama jirkoodii meelo ka mida muujinaya ama quruxdoodii daahirinaya lama ogola waaqimna salaata salaadana ooga wa aatiina azakaata zakadana dhiiba waa labadii dhinac weeyaan cibaadadii badaniga ahayd iyo midii maaliga ahayd labadaasba waa loo sheegay waadicna allaha ilaahayna adeecayo warasuulahu rasuulkiisana adeeca markaas maadaama qur-aankii uu diiday gabadhaas ama gabdhahaasi inay hadalkooda ragga ajaanibtaha u jilciyaan si aan kuwa fusaaqda iyo faajiriintu damac u gelin haddee dumarka markaas inta meel soo istaagaan samaynaya heeso iyo hadallo ay dadka ku soo jiidanayaan oo codadkoodii ku darsamayaan kuwo kale oo codadkooda heesaya xafladaha iyo meelaha layskugu imaanayo wa tanquluhu lidaacaatu idaacaduhuna ay lalinayaan oo soo rarayaan oo ummadda kale u baahinayaan kuwaas xaalkoodu khatar buu ku jiraa waxaa jira marka kuwa la yidhaahdo adciyaa lcilmi kuwo cilmiga sheeganayoo dhahaya gabadha codkeedu cawro maaho tanna dhib ma leh hadde cawradaas bal waa meesheeda eh waxaan ay ku dhex jidho iyo waxa ay ku hadlayso taas baaba dhibaatadu ka imaanaysaa allaahuma inaa nacuudu bika buu yidhi min shari haada azamaan zamankan sharkiis ayaan allow kaa maangalnay zamankaasoo ay faasiqiin badan ka soo baxeen dhallinyaradii wadaqad fiihin nisaau dumarkiina xadda tallaabeen munkarkiina macruuf oo kala noqday wax wanaagsan macruufkiina munkar oo kala noqday wixii wanaagsanaana wax laga dhaqaaqay noqday walaa xawla walaa quwata ilaa billaah ayuu kusoo gebagabeeyey wa adeecna allaha ilaahay adeeca wa rasuulahu rasuulkiisana adeeca calayhi asalaatu wasalaam inamaa yuriidu allahu ilaahay wuxuu doonayaa liyudhiba inuu tegsiiyo cankum xaggiinna arrijza ilaahay rigsiga inuu idinka tegsiiyo macaasida iyo xumaha ayuu ilaahay doonayaa oo idinka dahiro taas ayaa ilaahay doonaya ahla albeyti ya ahla albeyti ya ahla beyti nubuwa nubuwada iyo nebinimada gurigeedu ehelkoodiiyo wayudahirakum ilaahay inuu dahiruu doonayaa tadhiiro dahirid wadkurna gabdhayaho waxaa xustaan maa midka yutlaa la akhrinayo fii buyuutikunna guryihiinna dhexdooda waxa lagu akhrinayo min aayaati illaahi xaalow ka ahaaday ilaahay aayaadkiisa iyo walxikmati xikmad aayaadka qur-aanka xikmadduna waa sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam labadaasaa liibaantu ku jidhaa labadaasaa guushu ku jidhaa waxa weeyaan gabdhaha waxaa la xusuusinayaa war guryihiinnu waaba meesha waxyigu ku soo degayey ha halmaaminina waxa laydinku akhrinayooo kitaabka cajiibka ah ee qur-aanka kariimkaa ee aayaad bayinaada ee guryihiinna ka socda taa akhriye guryihiin qur-aankii lagu akhriyaa meeshaan iyana taalla waa guryihii cibaadada iyo khayrka iyo qur-aanka aan lagala haajirin xikmadda iyo culuumta iyo sunnada sidoo kale ina allaha ilaahay kaana wuxuu ahaadoo yahay ladiifan ilaahay waa mid ladiifa oo khabiiran khabiir ah weeyaan oo hoosu og oo caalim ku ah waxaa ma garanaysaa addoommada maslaxadoodu ay ku jidho waxaa halkan laynoo sheegayaa ragga iyo dumarku xagga abaalmarinta iyo jazaha iyo khayrka iyo hawaabka isku mid inay ka yihiin ina almuslimiina waalmuslimaat weliba dumar baa soo dacwoodo waxay dhaheen diintii iyo qur-aankii intaa rag baa lagu halqabsanayaa oo la sheegayaa wax annagana hadal haya iyo meelna cabiraysa maba ku aragna wax badan aayaddan waa la soo dejiyey ilaahay wuxuu yidhi ina almuslimiina ragga muslimiinta iyo walmuslimaati gabdhaha muslimaadka waalmu'miniina ragga mu'miniinta waalmu'minaati gabdhaha mu'minaadka waalqaanitiina ragga qaanitiinta ee caabidiinta iyo waalqaanitaati gabdhaha caabidaadka wasaadiqiina kuwa saadiqiinta ee runsheegayaashaayo ragga ah iyo wasaadiqaati kuwa saadiqaadkaada oo iimaankooda ka run sheegaya wasaabiriina ragga saabiriinta ee daacada ku sabra xumahana ka sabra iyo wasaabiraati gabdhaha la midkaa iyaguna saabiraadka waalkhaashiciina ragga khaashiciinta oo khaadiciinta oo ilaahay u khushuuca iyo waalkhaashicaati gabdhaha khaashicaadka waalmutasadiqiina ragga wax sadaqaysta ee xoolahooda fuqarada u dhiiba iyo waalmutasadiqaati gabdhaha mutasadiqaadka iyana wax la baxa wasaa'imiina ragga saa'imiinta ee sooma ilaahay darti bisha ramadaan iyo maalmo kaleba iyo washaa'imaati gabdhaha saa'imaadka iyana sooma ilaa soomku waa sakadii jirka weeyaan waalxaafidiina ragga xafida furuujahum cawrooyinkooda iyo waalxaafidaati gabdhaha iyana xafida cawraadkooda tan dambe mafcuulkii waa la gooye tan horena waa la sheegayo furuujahum baa la soo dhigay meesha midaan dambena waa u qadaranta waxay ka xafidayaan cawraadkooda waxaan xalaal ahayn zinada iyo cawrada la faydo iyo waxaas way iska ilaalinayaan ilaa waxa weeye isdaawashadan iyo isfiirsigan laftiisu waa indhaha zinadooda xubnuhu zinadu waa noocyo waxa weeye gacanta zinadeeda iyo lugaha zinadooda iyo indhaha zinadooda iyo waxaasaa jira marka waa kuwa jirkooda xafidaya xumaan ma fiirinayaan waxa weeyaan zinadii kaloo weyneed waa iska ilaalinayaan waxyaalahan kale oo maanta laga sheekaynayo oo xumaha ah oo soo dhexgelaya qawaaniinta iyo nidaamyada oo zinada iyo xumaanta ka daran ay kusoo gabanaysana iyaguna waxa weeyaan alla ka fogaanshay noqonayaan laga digtoonaado qof kastoo wax ka geysan karaa ummadda ha ka nahiyo wadaakiriina allaha ilaahay yaa loo qiirooda diinta ilaahay oo la tilmaamo ayaa loo baahan yahay wadaakiriina allaha ilaahay kuwa xusaya oo ragga kaiiraa in badan iyo wadaakiraati gabdhaha iyaguna ilaahay xusaya kaiiran iyana waa u taallaa in badan dikriga isagu qadar kuma xirna dikriga ilaahay waa iska furan yahay kaiiran baa la daba dhigay iyo wadaakiraat xaggee ka xusayaan ilaahay qalbigooda iyo carabka labadaba ilaahay bay ka xusayaan intaasoo dhan khabarkii waa kan ina almuslimiina ka soo bilow kuwa muslimiinta ragga ah iyo gabdhaha muslimaadka ilaa inta ka dambaysa hee warkii halkaan u dhacaya intaba acadda allaahu ilaahay wuxuu diyaariye u darbay lahum iyaga lahum taasay ku wada jiraan lahum taas ayay ku wada jiraan acadda allaahu ilaahay wuxuu u darbay lahum iyaga maqfiratan dhaafid baa ilaahay u darbay iyo waajiran ajarkaasoo cadiimaa weyn ayaa ilaahay u diyaariyey oo u darbay weeyaan waa jannada weeyaan iyo dembi dhaaf ayaa la siinayaa intaasaa ilaahay ku abaalmarinayaa subxaanahu wa tacaala wamaa kaana limu'minin walaa mu'minatin qaala tacaala ilaahay wuxuu yihi waxaa la tilmaamaya oo halkan lainoo sheegaya markii dadkii muuminiinta tilmaamahoodii iyo derajadii ay gaareen laynoo soo sheegay waxaa laynoo caddaynayaa rasuulka haddii la adeeco nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam waxay ka dhigan tahay iyadoo ilaahay la adeecay amarka ilaahay oo la qaato waxay ka dhigan tahay oo ay tahaybaa amarkii ilaahay oo la qaatay taas baa laynoo sheegaya waxaa laynoo sheegi doonaa nicmada weyn oo ilaahay subxaanahu wa tacaala dadka xusuusinayo oo ah ilaahay inuu soo diray assiraaj almuniir waa nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam almabcuuth raxmatan lilcaalamiin waa nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi wamaa kaana limu'minin nin mu'mina uma ahaanin laa yenbaqii dow uma aha walaa yasixu ma ansaxayso walaa yaliiqu laa'iqna ma aha limu'minin nin mu'mina iyo walaa mu'minatin gabar mu'minada mu'miniin iyo mu'minaad gabdhahaas iyo raggaas uma bannaano oo dow uma aha idaa qada allaahu ilaahay markuu xukumo iyo wa rasuuluhu rasuulkiisu amran amar markii ay xukumaan oo ay sheegaan ilaahay amar amro rasuulkiisuna shay amro an yakuuna inay u ahaato lahum iyaga alkhiyaratu doorasho uma ahaanin mu'min iyo mu'minatoonna min amrihim amarkooda xaggiisa inay iyagu doorasho u ahaato ilaahay sibuu sheega yidhi rasuulkiisaa yidhi calayhi salaatu wasalaam doorasho ma leh haa khiyaar ma leh option ay qaadan karaan ma jiray ka dhiganta waxaa weeyaan waa inay qaataan kaa ilaahay rasuulka inay dhahaan rasuulka hadow saa yidhi hanana saanaan rabnaa ama saanaan noole eg ama saan ha la sameeyo maya idaa qada allaahu warasuuluhu amran sheegiddaas magaca ilaahay halkaa la sheegay waa litacdiim weyn tacdiim darti iyo rasuulka xukunkiisu calayhi salaatu wasalaam inuu yahay xukunka ilaahay lianna rasuulku laa yandiqu cani ilhawaawi marka dadkaas uma ahaanin an yakuuna lahum inay u ahaato alkhiyaratu doorasho min amrihim amarkooda xaggiisa ra'yi iyo fikrad iyo ikhtiyaar ma ay laha maxayaa dushooda ah alinqiyaadu watasliim inay hoggaansamaan oo ay qaataan amarka ilaahay ka rasuulka calayhi salaatu wasalaam ibnu kaiirku wuxuu yidhi haadihi alaayatu caamatun fii jamiici lumuuri aayaddaani caam weeye arrimahoo dhan weeyaan arrintay kusoo degtay keliya maaha oo waa maxay ilaahay hadduu shay xukumayo rasuulkiisu axadna inuu khilaafo lama ogola usluubkaada dhaqankaada xukunkaada qawaaniinkaa ku socotidoo dhan ilaahay hadduu si xukumay rasuulkiisu hadduu si sheegay doorasho iyo fikrad dhinac taalla iyo mid kale oo lagala dhinac sameeyo lama ogola axadna khiyaar ma leh axadna ra'yi ma leh axadna qowl iyo fikrad ugama furna arrin ilaahay sheegay u dhammeeyey waa tanaa la daba dhig waman yacsi llaaha ilaahay qofkii caasiyey iyo warasuulahu rasuulkiisa faqad xaqiiqee dalla waa dhumay dalaalan baciida dhumid fog ayaa qofkaasi dhumay waddadii toosnaydna waa ka leexday maskaxdaada wax ka soo maaxanaysa haddaa isdhahdi ku dhaqan ama ku maamul ama adigu samee iyadoo ilaahay koonkaan dhisay u soo dejiyey waxyi iyo diin qur-aan iyo sunne iyo axkaam haddii qofku isdhaho tan adduunku maanta lama jaan qaadi karee midkaana lala jaan qaadi karaa binu aadan fikirkiisa dee ma shaqaynayso wax yar markay joogaan bay dhahayaan nidaamkan waa shaqayn waaye kaa hala bedelo faqradaa waxaa ha laga bedelo tan ha lagu bedelo mid kale ha la keeno ilaa wax binu aadan isku keenkeenay tanna weligeed calaa mamari siniin inta sanad weligii marayo sidaasay u taalla xilli kastee usoo bataa bulsho kastee usoo bataa waqti kastee usoo bataa ilaahay baa ugu talagalay subxaana wa tacaala aayaddu waxay ku timid baa leeyihi nebigaa gabadhii la dhihi jiray calayhi salaatu wasalaam nebigu zaynabo bintu jaxshi oo eedadi dhashay buu wuxuu u doonay mowlaahu mowlihiisii zayd bnu xaarif ninkii waagii hore zayd binu maxamed la dhihi jiray oo markii dambe la yidhi war aabbayaashood ugu yeeroo zayd bnu xaarifa ahaa oo nebiga mowlihiisa ahaa oo dadkii nebiga rumeeyey ugu dadkii ugu horreeyey ka mid ahaa ayuu u doonay gabadhaani waa gabarh qurayshiyadoo carbeed way dhibsatoo way diiday ehelkeedina sidoo kale ay jeclayseenoo inaan loo guurin aayaddan baa la soo deji mu'min iyo mu'minad khiyaar uma ahaan baa leeyi ilaahay iyo rasuulkiisu hadday amar xukumaan iyaga arrintaa wax kale ugama furna deedna way aqbaleen markii dambe waxay dhaheen nabi allah waa yeelnay ha loo guuri waa loo guuri laakiin waa kala degi waa kala tegi doonaan oo guurkaas furniin baa ka dambayn doona dee gabadhan isaguna nin madow buu ahaa oo soo maray arrintaas mowlanimada mowlo ah iyaduna gabadhaas bay ahayd gabadh aada u qurux badan ayay ahayd oo qoyskaas ah waid taquulu liladii ancama allaahu calayh wadkur ka sheekee ayuha rasuul nebi muxamedow calayka asalaatu wasalaam waxaad ka sheekaysaa id wakti taquulu aada u lahayd liladii ninkii ancama allaahu ilaahay u nicmeeyey calayhi isaga dushiisa ilaahay u nicmeeyey oo maxaa ilaahay ugu nicmeeyey hidaaye iyo hanuun wa ancamta adna aada u nicmaysay calayhi dushiisa oo maxaad ugu nicmaysay xorayn aada xoraysay zayd weeyaan aada xoraysay oo addoonnimadii ka saadhay zayd ibnu xaarif waa usaame aabihiis usaamat ibnu zayd zayd ibnu xaarifa waa usaame weeyaan ninkaas isaga ah khadiija marka hore soo garatay kaasay nebiga siisay calayhi salaatu wasalaam sidaasuu mamluug ku ahaa kabacdi nebigu waa xoreeyey waa ka wiil yeeshay eedadii gabadhaa ay dhashayna waa u guuriyo zaynabo bintu jaxshi marka waxaa ka sheekaysaa markaad u lahayd ninkaa ilaahay islaamnimada ugu nicmeeyey adiguna xornimada aada ugu nicmaysay markaad u lahayd nebi allow amsik hayso calayka dushaada zaydow zawjaka xaaskaada war gabadhaha furina hayso wataqi illaaha ilaahayna ka yaab ilaahay ka yaabo gabadha xaalkeeda ilaahay kaga cabso gabadha hayso markaa ka sheekee wa tukfii xaalaa qarinaysay nabi allow wal xaal tukfii aa qarinaysay fii nafsika naftaada dhexdeeda maa shay aa qarinaysay allaahu ilaahay mubdiihi mid daahirinayo uu yahay waxaa naftaada nebi allow ku qarinaysay wax ilaahay muujinayo aayadaha waxaa la yidhi hadii nebigu wax waxyiga ka midaba qarin lahaa dee hawshaan isaga looga sheekaynayo iyo arrimaha la midkaabaa la qarin lahaa nebigu waxba ma qarin yaa ayuha rasuulu balliq maa unzila ilayka min rabbika gaarsii baa layihi waxa lagugu soo dejiyey xag rabbi lagaaga keena arrintu waxay ahayd gabadhaan reerkii haddii la dhisay nebiga waxaa xag rabbi looga sheegay oo waxyi loogu soo dejiyey zayd iyo zaynaba inay isfuri doonaan markii zayd furana gabadhaas inay xaasaska nebiga ka mid noqon doonto nebiga waa la sii ogeysiiyey dabeedna zayd baa u yimid oo wuxuu yidhi gabadhi waa furaya nebiguna waa ogyahay gaba sidaas waxyiga lagu sheegay inuuna furi doono xaasaska nebigana ka mid noqon doonto markaasaa nebigu wuxuu yidhi amsik calayka zawjak wareerkaada hayso gabadhaada hayso wataqi illaaha ilaahay ka yaab walxal tukfi aa qarinayso fii nafsika maa ma allaahu mubdihi shay ilaahay muujinayo oo daahirinayo oo ah dee markay kala tagaan inaad guursan doontid oo aad rabtid inaad guursatid oo aad naftaada taa ku qarinaysid wa taksha annaasa xaalaad dadkana ka baqaysid oo maxaa ka baqaysid haddaad guursatid in la yidhaahdo maxamed wuxuu guursaday wiilkiisa xaaskiisa ilaa zayd binu maxamed baa loo yaqaanaaye wiilkau ka wiil yeeshay oo maxamed loogu abtirinayey xaaskay kala tageen baa maxamed guursadaa ka baqaysa arrintaana waa ogtaha inaad gabadhaan guursan doonta wallaahu ilaahay baan axaqu xaqnimo badan an takshaahu inaad ka yaabtid walxaal allaahu ilaahay axaqu mid xaqnimo badan uu yahay an takshaahu inaad isaga ka cabsatid taas baa ka baqaysa hadalladaa iyo dacaayadoodaa ka baqaysa dadka in arrinkaas suuqa uu galo falamaa qadaa markuu gutay zaydun zayd minhaa gabadhii wadaran xaajadiis wadaran xaaji dantii iyo nikaaxii markuu dhammaystay iyo mucaamaladooda zawajnaakahaa annagaaba kuu guurinay gabadhi weli uma baahno markhaanti uma baahno siiqo qabuul iyo ijaab uma baahna yaa zawajnaakahaa hannagaaba kuu guurina baa leeya xaggaa koraal looga soo guurshay zawjaan kaaga dhigna ciddadeedii markay dhammaatay baa nebiga loo guuri meher iyo markhaanti iyo caqdi iyo idan iyo weli iyo arrimahaas meeshaan ma yaallaan nebiga arrintaani khaas ku taha maaha dadka kale inay la mid yihiin zawajnaakaha waa kuu guurin arrinku saasoo ahaa baa lihi laakiin waxaa jira dad qisooyin balaayaa meeshaan soo dhex dhiga kuwo kaloo acdaa'ul islaam ah riwaayaad daciif aan waxba ka jirin oo saliya raadiya hoggaantoonna aan lahayn bay keenaan nebigay ku durayaan calayhi salaatu wasalaam kutubta tafsiirkay qaar ku dhex qoreen niman mustashriqiin la yidhaahdo diinta yaqaana diintana la dagaalama oo cilmiga aada u yaqaana nimankaas baa arrintaa markaas iyaguna faafiya waxyaala khataray sheegaanoo ninkaa xaas u joogay baa nebiga indhihiisa ku dhaceenoo jirkeedii baa meel uga muuqdeenoo waa jeclaystay oo waxyaala noocaas oo kale ay ansal iyo raad lahayn ee wuxuu rabay in loo furo oo waxaas bay maaragtay tiradii ka badan ayay sheegaan taama jidha baa la leeyahay dadkan kaleoo mu'miniintaabaaba nin xaas u jooga nin kale uusan damaacinayn aysan qalbigiisa mu'min wanaagsan hebelmay heblaayo kala tagaan oo guursatid aysan ku soo dhacayn waxaa u malaynaysaa nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam qisooyinkaas oo kutub waaweyn oo muhiima xataa qaar lagu dhex qoray waa iska ilaalinaysaa kuwo kaloo la yidhaahdo al afaakuun beenaalayaal balaayo ah baa iyaguna arrimahan oo kale dhex gala meelahan gabadhaas marka waxaa la yidhi zawajnaaka arrinka keliya wuxuu ahaa nebiga in loo sheegay wuxuu ogaa waxay ahayd kolleyba inay reerkan kala tegayo nebigana xaasasiis ka mid noqon doonto wa maca daalika nebigu wuxuu yidhi war reerkaada iska hayso gabadhaan markii dambe gabdhaha kaleo nebiga waa u faani jirdha waxay dhihi jiri idinka ehelkiin baa idin guuriyey anigana ilaahay baa iga soo guuriyey min fowqi sabci samaawaati toddobada samo ka kor baa laiga soo guuriyey maxaa sidaan loo sameeyey liallaa yakuuna inuusan ahaanin calalmu'miniina dadka mu'miniintaa dushooda xarajun xaraj iyo ciriiri fii aswaaji adciyaa'ihim kuway ka wiilal yeesheen xaasaskood idaa qadow markay gutaan adciyadaasi minhunna xaasaskaa xaasaskaas wadaran xaajada kuwa laga wiil yeeshay xaasaskooda markay kala tagaan inay mu'miniintu guursan kadhoo ninkii wiilkaa ka wiil yeeshay xaaska ay u bannaantah ee nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam zayd gabadhay kala tageen ayaa macnaha xaasaskiisa ka mid noqotay si ay mu'miniinta kalena culayska uga haro halkaa looga daydo ayaa saan loo sameeyey idaa qadow minhunna wadara ilaa ninkan wiilkan laga wiil yeeshay wiilkiisa xaqiiqaa maaha isagu ma dhalin dhabarkiisa kama imaan wa kaana amrullaahi ilaahay amarkiisuna wuxuu ahaaday mafcuula mid mafcuuloo la falayo ayuu ahaad sidii baa dhacday sidii bay xaasaskii nebiga uga mid noqotay sidii baa culayskii mu'miniinta looga dulqaaday sidaas arrinta ku dhammaatay marka zayd ninka la yidhaahdo waa saxaabiga keliya oo magaciisa qur'aanka lagu sheegay zayd falamaa qadaa zaydun minhaa wadaraa waa saxaabiga cajaa'ib u ahaa zaydkaas oo xataa waagii dambe markii aabbihii iyo adeerkii yimaadeen oo yidhi nebigu haddaad raacaysa waa kuwaas oo iyagina yidhi wakaa wiilkii iska ooyay yidhi anigu kaasaa waxaa la yidhi ama raac iyo xornimadaadi ku noqo ama halkan wuxuu yidhi addoonnimaa nebiga la joogaan doonaya ma tegayo sidaas buu ahaa martabadoo markii dambe gaarana wakaa qur-aanka magaciisa lagu sheegay magaciisa baa qur-aan waa la akrinaya falamaa qadaa zaydun minhaa wadaraa wakaas reerkaa arrintiis sidaas baa halkaa loogu sheegay qisooyinka kalena sidaas baa iskaga ilaalinaysa aan saliya raadka lahayn maa kaana ma ahanin cala nabiyi nebi maxamed dushiisa min xarajin wax iriiriya fii maa kii dhexdiis faradallaahu ilaahay u banneeyey ama faradallaahu ilaahay qayb siiyey lahu nebiga yaa ama faradallaahu abaaxahu llaahu lahu ilaahay nebiga u banneeyey oo qayb siiyey wax xaraj iyo culaysa nebiga dushiisa ma ahan nebiga waxay ku macnaha ay yahuuddu ku ceebayn jireen xaasas badan buu qabaa waxaa la yidhi wax culaysa taa kama jiraan sunnatallaahi sanna allaahu ilaahay baa jideeyey sunnatallaahi ilaahay sunnadiis waa sunnadii ilaahay oo fi ladiina kuwii dhexdooda ahaatay khalow tegay min qablu hore kuwii horay u tegey sunnadii dhexdooda ahay saasay ahaydoo ambiye nebi maxamed ka horraysay baa xaasas badan lahaa nebi daawuud iyo nebi sulaymaan oo isdhalay baa ka mid ahaa ilaa la tilmaamay nebi daawuud boqol dumar ah inuu lahaa xaasas ah nebiyullaahi sulaymaan ilaa saddex boqol in la tilmaamay marka waxa weeyaan nebigoo sagaal dumara qaba ama aaggaas ayay wax ka sheegayaan sunnatallaahi weeyaali fi ladiina khalow min qabl wa kaana amrullaahi ilaahay amarkiisuna wuxuu ahaaday qadaran maqduuraa qadaran buu ahaaday qadaa'an waa xugun oo maqduuran maqdiyan la xukumay xugun la gooyey buu ahaaday lama bedelayo lama doorinayo sidaa weeyaan sunnatallaahi fi ladiina khalow waa kuwee alladiina kuwii weeyaan alladiina khalow alladiina kuwaas ka sifee ama ka bedel kuwaasoo yuballiquuna gaarsiinaya risaalaatillaahi ilaahay risaalaadkiisa kuwaa laguu sheegay waa kuwa ilaahay risaalaadkiisa gaarsiinaya dadkii loogu sii dhiibay oo wayaqshownahu ilaahayna ka yaabaya oo walaa yakshowna aan ka baqaynin axadan axadna ila allaha ilaahay mooyaane cid kale ay ka baqayaan ma jiro wakafaa billaahi ilaahay baa kaafi ku ah xasiiban min jihati xasiib iyo xisaabin wakafaa bilahi wakafaa waxaa kaafiya bilaahi ilaahay xasiiban muxaasiban mid wax xisaabay min jihati xisaabiy jamiicu alacmaal walafcaal ilaahay baa xisaabin ugu filan weeyaan marka mar haddii ay sidaa tahay waxaa dow ah ilaahay cidaan ahayn in aan laga baqin waxa weye yakfii an yakuuna allahu muxaasiban waxaa kaafiya ilaahay inuu ahaaday mid muxaasiba calى jamiici اlacmaali walafcaali labadaba saas baa la tilmaamay rabbanaa taqabal mina inaka anta asamiic اlcaliim darsigeenu intaasuu ku egyahay wallahu subxaanahu wa tacaala aclamu bاsawaab